dalxata binu cubaydillaahi ataymiyu dalxa binu cubaydillaahi ninka la yidhaahdo ataymiyu man sarahu ninkuu farax gelinayo an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin yamshii soconaya cala alardi ardada dusheeda walxaal qad qadaa naxbahu uu gutay falyandur ilaa dalxa binu cubaydillaah dalxa binu cubaydillaahi ha eego ay ninkaa waa gutay wixii dushiisa ahaayee lagu lahaawa wixii ilaahay u ballanqaaday unbuu sugaya muxamed rasuulu llah sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaa sidaa u yiri kaana dalxa binu cubaydillaahi wuxuu ahaa taymiy yamdii mid soconaya maca kaafilatin safar ayuu la socday oo min qawaafili quraysh quraysh safaraheedii ka mida fii tijaarati illah tijaaro uu tijaaraysanayay ilaa bilaadi shaam falamaa balaqat ilkaafilatu markay gaartay madiinata basra magaalada basre la yidhaahdo haba shuyuukha odayaashii way kaceen oo min tujaari qurayshin quraysh turjaradeedii ka mida ilaa suuqiha basre suuqeedii bay u kaceen alcaamirati camirneed suuqa basre laysugu yimaaday suuq weyn oo aad u camiran buu ahaa yabiicuuna ayagoo gadaya wayashtaruuna wax shiraysanaya waay wa cala araqmi min ana dalxa kaana shaaban wa cala araqmi maca min ana dalxata kaana shaaban nin dhallinyaraa uu ahaa xadaanuu da'yar laysa lahu mislu khibratihim raggaa safarkiisa la socdo khibradooda iyo aqoontoodaoo kale fi tijaarati tijaarada uusan u lahayn ilaa annahu laakina kaana wuxuu ahaaday yamliku mid milkiyey min xiddati zakaa caqliga aad u badan ee kaamilka iyo wanafaadi lbasiira basiirada iyo garashada xeesha dheer maabuu milkiyey yubiixu lahu yani yutiixu lahu yani fursad u siiyey munaafasatahu inuu la tartamo wa ragga wuu ka da'yaraayo xagga khibradda way ka khibrad badnaayeen laakiin caqli dheeraad uu lahaa iyo basiiro iyo dakaa u lahaa ninkaasoo waxay fursad ugel yani fursad u siisay u suurtagelisay munaafasatahu inuu la tartamo walfawza inuuba liibaano oo min duunihim ayaga sokadooda biafdali sifaati sifaatkaba wanaagsan oo dhanba uu ku guulaysto wa fii ma waqti kaana u ahaaday dalxa yaruuxu mid caraabayo yabduu ka lahaya fi suuqi suuqa allati yani suuqaasoo tamuuju yani bilwaafidiina tamuuju yani ay la kacayso la hirayso hirkeedu u baxayo tamuuju ay tamla-u tamtali u buuxsamayso bilwaafidiina calayha kuwa yani u yimid oo min kulli makaane dhinac kastaba wey waa suuq weyn oo dhinac kasta looga soo safray xadaa lahu waxaa kusoo dariyey yani dalxa binu cubaydillaahi amrun amar amarkaasoo lam yakun aan ahayn sababan sabab fii takyiiri majraa xayaatihi noloshiisa sida ay u socotay noloshiisa socodkeedii bedelideeda yacni aan sabab u ahayn kullihaa dhammaanteed faxasbu oo keliya wa inamaa kaana bashiiran bitakyiiri sayri taariikhi kullih arrinta ku soo darisay cubaydullaahi yani dalxa binu cubaydillaah arrin ma aha asaga un xayaatadiisii inay bedesho keliya un ah meahee taariikhdii oo dhan bayba bedeshay oo sidii ay u socotay si aan ahayn bay taarikhda u bedelaysaa oo amarka islaamnimada sidii marka hore taarikhdu ku socotay iyo koonka wixii ka jiray baa bedelbay marka nooc kale yani u bedelmay xadaa lahu amrun amar baa usoo dariyey amarkaasoo lam yakun aan ahayn sababan sabab fii takyiiri majraa xayaatihi noloshiisa socodkeeda bedelideeda kulliha noloshiisa oo dhan faxasba oo keliya wa inamaa kaana wuxuu ahday amarkaa bashiiran mid bishaaraynayo bitakyiiri sayri taariikhi taariikhda socodkeeda kullihii bedelideeda falnatruki kalaama hadalkaanu deynila dalxa binu cubaydillaahi liyarwiya lanaa qisata qisatahu qisadiisa inuu noo weriyo almusiira ee qalbigaagaba kicinaysa markaad daysato qaala dalxa wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu fii suuqi busra aan ku suganna idaa raahibun mid suufiha oo yani kuwii nasaarta ahaa yunaadihi waaba sagoo dhawaaqaya fi naas yaa macshara tujaar dadka tujaartay meesha isugu yimidow saluu weydiiya ahla haada almawsim dadka meesha isugu yimid afiihim axadun axad ma ku jiraa oo min ahli lxarami xaramka ka yimid wax maka iyo halkaa ka yimid xaramka ka yimid ma idinku jira wa kuntu waxaan ahday qariiban minhu waan u dhowaaba ninka sidaa u dhawaaqaye fabaadartu ilayhi waan u degdegay waqultu waxaan idhi nacam ana min ahli lxarami anigaa xaramka ka yimid faqaala wuxuu yidhi hal dahara fiikum dhexdiinna ma ka soo baxay axmedu axmed faqultu waxaan idhi waman axmedu axmedku waa kuwa faqaala wuxuu yidhi ibnu cabdillaahi bnu cabdimudalib haadaa shahru bishiisii weeye tan aladii yadharu fiihi uu soo bixi lahaa wa huwa aakhiru ambiyaai ambiyada midkii ugu dambeeye way yakruju min ardikum dhulkiinuu ka soo baxayaa min alxarami buu ka soo baxayaa wayuhaajiru wuxuu uhaajiri doonaa ilaa ardin ardo daata xijaaratin suudin dhagaxyo madmadow ardo shiilo madow leh oo dhagaxyo madmadow leh iyo wa nakhiilin timir wa sibaaqin carafeel yanzifu aye yani yanizu minha almaa wa sibaaqin carafeelo yanizu minha almaau biyo ay yani ka tifqayaan oo dhulka carafeelka maaragtay yani weligiis waa iska dhiiqo oo biyo waxaa biyo moodaya dhiiquu leeyahay waa dhiiqa aan angegaynin buu qaba carafeelka marka magaaladaas waa magaalo timir badan haddana dhagaxyo madmadow oo shiilimadow le waa dhul buura ay leedahay carafeel bayna leedahay haddana dhul carafeel bay leedahay oo dhiiqa ah meeshaasuu ii jiroon doonaa fa iyaaka waxaan kaaga digaya an tusbiqa ilayhi in lagaaga hormaro yaa fataa war nin yahow yaan lagaaga hormarin ninkaas ninka ugu horreeye rumeeye noqo qaala dalxatu wuxuu yidhi fa waqacad way dhacday maqaalatu ninkaa oraahdiisii fii qalbii qalbigayga unbay ku dhac qalbiga way itaabatay kelimadiisi baa itaabatay ninkaas fabaadartu waan degdegay ilaa madaaya iyo gaadiidkaygii baan u degdegay faraxaltuhaa waan raray wakhallaftu alqaafilata safarkii baan waraa'ii ka so waan isaga soo tegay safarkii aan la socday waay wamalaytu waan tegayo ahwii anigoo degdegayo huwiyan ilaa makka maka anigoo degdegay usricu sayra waay aaya falamaa balaqtuhaa markaan gaaray mako aan galay qultu liahlii baa waxaanu idhi akaana min xadasin bacdanaa fii maka wax yacni gadaashaano maka kusoo diriyo cusuboo soo dhacay ma jiraan maxaa iga dembeeyey qaaluu waxay yidhahdeen nacam waxbaa kaa dembeeyey qaama maxamed bin cabdillaahi baa kacay yazcumu asagoo sheegaya annahu nebiyun inuu yahay waqad tabicahu waxaaba raacay ibnu abi quxaafana waa raacay yuriiduuna waxay u jeedaan abaabakrin maxamed bin cabdillaahi baa yidhi nabi baa nahayo ninkii cajiibka odayga reer makaad baaba raacay oo abuubakar sidiiq baa raacay wa kuntu qaala dalxatu wuxuu yidhi wa kuntu waxaan aada acrifu mid garanaya abaabakrin faqad kaana wuxuu aha rajula nin sahlan oo sahlan oo dabeecad furan muxabiban oo dadka jecel oo la jeclaado muwadaa alaknaafi yani liiluljaanibi naxariis badan oo yani dhinaciisuba yani uu jilicsan yahay oo mucaamalo fiican oo dadka aada uga dhaqmo wa kaana taajiran buu ahaa ninkii jaaraystuu ahaa daa khuluqin dabeecad buu saaxiib ahaa iyo wastiqaamatin nin dabeecad leh wastiqaamatin haddana toosan wa kunnaa na'lufuhu waanu u imaan jirnay waan soo dumi jirnay wanuxibu majaalisahu inaan la fadhiisannaama jeclaan jirnay waa licilmihi biakhbaari qurayshin quraysh akhbaarteeda horuu aad u yaqaane iyo wa xifdihi liansaabiha quraysh nasabkeedana aad buu u yaqaane famallaytu ilayhi abuubakar markii la ii sheegay baan aaday buu yidhi wa qultu lahu waxaanu idhi axaqan xaq miyaa maa yuqaalu waxaa la sheegayay min ana maxamed ibni cabdillaahi adhara nugu wata nebinimo inuu sheegay wa annaka adigana itabactahu inaad raacday waxaasaan maqlay marunba qaala wuxuu yidhi nacam wajacala wuxuu gudagelay abubakar yaqusu calaya inuu qisoonayo min khabarihi nabiga khabarkiisuu iga qisoonaya wa yuraaqibunii wa igu boorinaya fi dukuuli macahu maciisa inaan la galo oo islaamnimada fa akhbartu anigan waxaan u sheegay khabara raahibi ninkii suufigahaa fadahisha low abubakar farax dartiis buu la wareeray aad buu la yaabay wa qaala wuxuu yidhi haluma inakeen macii macayga ilaa maxamed aan u tagnay litaqusa calayhi khabaraka ba horta khabarkii ninkaa suufiga aad ka maqashay aad u sheegtid inakeen aad aniga iiga sheeg wali yani walitasmaca aad dhegaysatid oo maa yaquulu wuxuu leeyahay walitadkhula aad gashi fii diin illahi ilahay diintiisa qaala dalxatu wuxuu yidhi famallaytu macahu waan raacay bui abubakar baan raacay ilaa muxamedin baan u raacay facalada calaya alislaama islaamka ayuu ii bandhigay wa qara'a calaya wuxuu ku akriyay dushayda shay-an oo min alqur'aani ka mida wa basharanii wuxuu iigu bishaariyey bikhayri dunya waalaakhira fa sharaxa allahu sadrii laabtayda ayaa ilaahay u sharxay ila alislaami wa qasastu calayhi qisata raahibin raahibi busra waqasastu calayhi nabiga waxaan uga qisooday qisata raahibi busra meesha basre la yidhaahdo ninkii suufigahaa ee jeegay qisadiisii baan uga qisooday fa sura biha aad ayaa loo farax geliyey nabiga suruuran badaa calaa wajhi wejigiisa ka muuqday uma aclamtu waan daahiriyey bayna yaday hortiisa shahaadata an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah fa kuntu waxaan ahaaday raabica alaaatin saddex kii afreeyey aslamuu islaamay calaa yaday abi bakr abubakar labadiisa gacmood ku islaamay ninkii afraad baan ahaa ee abubakar gacantiisa kusoo islaamay waqaca islaamulfataa wiilkaa alqurashiyu ee dhallinyarada reer qureysheed islaamnimadiisu way dhacday calaa eelihi eelkiisii iyo wadawihii dadkii qaraabadiisa ahaa wuquuca saaciq ah masiibo oo kale ayay ku noqotay yacni dalxa binu cubaydillaahi baa islaamay markii la yidhi dadkii ehelkiisa ahay asaga qaraabadiisa ahay oo dhan naxdin bay dhabarka ka jabeen masiibo uu dhabarka kor kaga soo dhacday ku nool wa kaana ashadduhum jazacan waxaa ugu naxmid ugu naxdin badnaa wa kaana wuxuu ahday ashadduhum jazacan qofka ugu naxdin badan liislaamihi ummuhu hooyadiis bay ahayd faqad kaanad waxay ahayd tarjuu mid sayid u noqdo waay hooyadiis markii la yidhi wiilkii waa islaamnimadii u raacay oo maxamed buu yani raacay markii la yidhi aad bay u naxday faqad kaanad waxay ahayd tarjuu mid rajaynaysa an yasuuda qowmuhu qowmkiisa inuu madax u noqdo waa limaa yatamatacu waxa uu ku raaxaysanayo bihi asaga oo min karimi shamaa'il sifaadka ugu wanaagsan iyo wa jaliili lkhasaa'ili kisnooyinka fiifiican wa falamaa iyo isugu markay ka ani waqad baadara ilayhi qowmuhu waqad baadara ilayhi waxaa usoo degdegay yani dalxa bin cubaydillahi qowmuhu qowmkiisi liyafnuhu inay ka laabaan can diini diintiisa inay ka celiyaan fawajaduuhu way helaan ka dhowdi buur oo kale alraasiki oo saabita aladii laa yatazaczacu aan marna daciifayno buur weyn oo aan halkeeda laga dhaqaajin karin inuu yahay ayay ogaadeen dhinacna waa loo dhaqaajin waya wax kasta hadii loo sheego falamaa iyo isuu markay ka quusteen min iqnaacihi qancintiisa bilxusnaa wanaag lagu qanciyo marka hore dhan waxay isku yidhahan waxu sheegaan oy waaniyaan oy diintooda ku borriyaan wax walba sheegaan wanaag inay ku qanciyaan oo sidaa diinta uga soo laabaan markay ka noobeen laja-uu waxay u dhibaatogeliyeen ilaa tacdiibihi wa tankiili bih inay ciqaabaan ayay markaas ku dahayn si uu uga soo laabto xadada mascuud binu kharaash ninka la yidhaha wuxuu yidhi yaa sheekeeyo qaala wuxuu yidhi baynamaa wakti kuntu aan ascaa mid soconaya bayna safa walmarw safayo marwo dhexdooda anigoo socdo idaa unaasun dad baan arkay buuri kasiirun fara badan yatbacuuna fatan nin dhallinyaro ay daba socdaan uusiqad yadaahu ilaa cunuqii labadiisa gacmood baa luqunta lagu xidhay wahum yuharwiluuna waraa'ahu ayaguna gadaashiisa ayay dirayaan yaacaya degdegayaan wayadfacuunahu fii dahrihi dhabardhabar bay u jiidayaan u wada wayadribuuna way garaacayaan calaa ra'sihi madaxay ka garaacayaan wa khalfahu gadaashiisana waxaa atay imra'atun naag baa aatay cajiizun oo waayeela tasibu caayayso oo watasiixu bihi ku qaylinayso faqultu waxaan idhi buu yidhi maa sha'nu hada alfataa wiilkan dhallinyarada xaalkiisa muxuu ah faqaaluu waxay yidhahdeen hada dalxa binu cubaydillaahi wey sabaa wuu iishay can diini diintiisii buu ka iishay wa tabica wuxuu raacay gulaama bani haashim wiilkii reer banu haashim buu raacay faqultu waxaan idhi buu yidhi waman haadihi alcajuuzu allatii waraa'a islaanta waayeelkeeda daba socotana maxay ahayd faqaaluu waxay yidhahdeen hiy sacbatu bint lxadrami weeye um lfata sacbata bint lxadrami baa layidhaha waa wiilka hooyadii waay um lfataa wey uma ina nawfal binu khuwaylid buu yidhi almulaqabi loogu naanaysi jiray almulaqaba yani biasadi qurayshin quraysh asadkeedii baa loogu naanaysi jiray qaama wuu kacay ilaa dalxa binu cubaydillah faawsaqahu fii xablin xarig buu si fiican ugu xidhxidhay wa awsaqa macahu wuxuu kaloo la xidhay abaabakar sidiiq abubakar sidiiqna wuu soo xidhay wa qaranahumaa macan labadoodii buu isku xidhay wa aslamahumaa wuxuu u dhibay ilaa sufahaa'i maka maka kuwoodii wax magaratada ah ay liyudiiquuhumaa inay dhedhamiyaanoo inay dhedhansiiyaan liyudiiquuhumaa inay dhedhansiiyaan ashad alcadaabi cadaab midka ugu dar intuu u dhibay waxay wax magarata buu yidhi ciqaabo lidaalika sidaa darteed baa duciya dalxata binu cubaydillahi waxaa loogu yeeri jiray waa abubakar sidiiq bilqariinayn baa loogu yeeri jiray maadaama la isku xidhay oo maka dhexdeeda lagu wareejin jiray oo la cadaabayo la garaacayo bilqariinayn baa la dhihi jiray uma jacalat alayaamu maalmihii waxay guda geleen taduuru inay wareegayso maalmihii baa wareegayo wal axdaasu axdaastina waxyaalihii soo darinaya cajaa'ibtuna tataraaxaqu inay saleelayso maalin la arka xaadisaa imaanayso wadalxa binu cubaydillahi yazaadu wuxuu ziyaadsanaya maca alayaami maalmaha iftimaal kamaal unbaa usii ziyaadayo wa balaa'uhu yani safarkiisii fii sabiilillahi wa rasuulihina yakburu weynaanaya wayatacaadamu way weynaanaya wa biruu birigiisa bilislaami islaamka u baarisaynaya walmuslimiinana yanmuu wuu ziyaadaya wayatasicu wuu waasac noqonaya xataa adlaqa calayhi lmuslimiin muslimiinta ilaa ay ku idlaaqeen yani waxaaba lagu idlaaqay oo lagu magacaabi jiray laqaba ashahiid alxay shahiidkii iska noolaa waa nin shahiidoo laakiin nool weli ayaan dhibani waay wa dacaahu rasuulu rasuulku yani calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu ku magacaabay dacaahu rasuul calayhi salaatu wasalaam bidalxati lkhayr dalxat lkhayr buu nabigu ugu yeeray ku magacaabay wa dalxat iljuudi buu ku magacaabay wa dalxat lfayaad dalxat lfayaad baa loo bixiyey sidii biyihiiba isaga burqanaya juudiisu isaga burqanaysaa walikullin kulla arka oo min haadihi alalqaabi ka mida qisatun qisaa usugnaatay laa taqilu aan ka yarayn rawcatan xagga yani cajaa'ibta can can akhawaatiha mid kastaba midda kale waa ka cajibadan tahay amaa qisatu yani aye talqiibihi amaa qisatu talqiibihi yani laqabkiisa qisadeedii bishahiidil xayi lagu magacaabay lagu naanaysay fa kaanad waxay ahaatay yowma uxudin uxud maalinkeeda xiina waktigii in haazama lmuslimuuna muslimiintu ay carareen can rasuulilaahi sala allahu alay wasalam ay ka carareen oo walam yabqa macahu nebigu maciisa u saanayn hayru axada cashara rajula oo min alansaar kow iyo toban nin oo ree ansaareeda iyo wadalxa bin cubaydillahi oo min almuhaajiriin labiyo tobankaa nin baa nabiga ku arkay wa kaana nebiyu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yascadu mid fuulay huwa asaga iyo waman macahu filjabal asaga iyo dadka ayay labiyo tobankii la jira waxay fuuleen buur falaxiqat bihi waxaa soo haleelay nebiga cusbatun yani jameeco badan oo min almushrikiina gaalada ka mida turiidu doonaysa qatla min nebiga dilaan faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi man yaridu yaa naga ceebeeya cana xagga anaga haaulaa'i kuwaas walxaal huwa asagu rafiiqii fi ljanna gaaladaa nugu soo socotay inayna dilaan doonay yaa naga celinaya ka hortagaya oo jannada igula rafiiqaya faqaala dalxa wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi laa adiga mee makaanaka adigu joog faqaala rajulun oo min alansaari baa wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah faqaala wuxuu nabigu nacam anta kac buu yidhi faqaatala alansaariyu baa dagaalamay xataa qutila uma sacida rasuulu calayhi salaatu wasalaam miman macahu falaxiqahu lmushrikuun buurtii uu lasii koray nebigu mushrikiintii baa ka degay falaxiqahu lmushrikuun faqaala wuxuu yihi nebigu alaa rajulun lihaaulaa war nimanka yaa ka hortagaya naga difaacayo jannada igula rafiiqay faqaala dalxatu wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah faqaala calayhi salaatu wasalam nabigu wuxuu yihi laa makaanaka faqaala rajulun oo min alansaari baa kacay ana yaa rasuul allah faqaala wuxuu yihi nacam anta uma qaatala alansaariyu xataa qutila ilale wataabaca arasuulu sacuudahu nabigu wuxuu sii wadey fuulidda uu buurta sii fuulaya falaxiqa bihi lmushrikuun gaaladina waa soo daba socdaan falam yazal kama zuulin yaquulu inuu leeya midla qowlihi un mar kasta wuxuu leeya yaa naga celinayo jannada igula rafiiqayo wayaquulu dalxana wuxuu leeya ana yaa rasuul allah markuu hadlaba wuxuu leeya ana yaa rasuul allah fayamnacu nabigu ay annabiyu sala allahu calay nabiga ayaa celinayo waya'dan wuxuu u idmayaa nabigu lirajulin oo min alansaari xataa istushiduu jamiican kow iyo tobankii ree ansaareedba waa dhinteen suu kolba mid u baxayey u dhibanayey kolba mid u baxay kow iyo tobankii ree ansaareed meesha ku dhinteen walam yabqa macahu nabiga kuma soo haray ilaa dalxa falaxiqa bihi lmushrikuun waa soo socdaan gaaladii ay faqaala dalxa wuxuu yidhi alaana nacam hadda kac buy haddaa waktigaas la joogaay ay saasuu nabigu ku yidhi alaana fanaana nacam wa kaana rasuulu wuxuu ah calayhi salaatu wasalaam qad kusiray rabaaciyatu nabiga dhooshiisa ayaa la jebiyey washuja jabiinuhu wejigiisaa la dakray wa jurixa shafatu bishintiisaa la dhaawacay wasaala damu dhiigii baa calaa wejhi wejigiisa ka qulqulayay wa asaabahu liciyaa nabiga noog baa haleelay aadna waa u daalay tabcaan buu ah markaas fajacala wuxuu gudagelay dalxatu yakuru inuu ku rogaal celinayo cala lmushrikiin xataa yadfacahum can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ilaa uu ka cayriyey nabiga ka reebay waay uma yanqalibu ila nabiyi nabigu usoo dodoomaya sala allahu alayh wasalam fayarqaa bihi qaliilan fi ljabal buurti buu wax yar la koraya uma yusniduhu ila alardi hoos baa dib usoo hobanaya wayakuru cala lmushrikiina min jadiid kolna nabigu u tegayaayo horu buurta usii saaraya mana gaaladi wuu isku soo laabay markaasuu weeraraya wamaa zaala kadalika xataa saddahum canhu ilaa uu ka manciyey usoo dhaqaaqi waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala abu bakrin wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaaday aana idin markaa waktigaa iyada aana aniga iyo abu cubaydata binu jaraax baciidayni can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam xoogaa baa nabiga ka fogeyn markaa iyadaa wa falamaa aqbalnaa calayhi markaan soo qaabilnay nuriidu anagoo doonayna iscaafahu nabiga inaan kaalmayno qaala wuxuu yidhi utrukaanii aniga iga tago wansarifaa ilaa saaxibikuma yuriidu dalxa ii jooga war aniga iga tago halkana iska sii joogaya orda u taga dalxa u taga fa idaa dalxatu dalxo tanzifu dimaa'u dhiig baa meel kasta ka qulqulaya meel kasta dhiig baa ka qulqulaya wa fiihi waxaa ku sugan bidcun wa sabcuuna darbatan yani toddobaatan iyo dhowr jareexo darbatan yani bisayfin seef lagu dhuftay ow dacnatan birumxin waran lagu duray ow ramyatan bisahmin gamuun iyo leeb lagu dhuftay wey waidaa huwa waasagu qad qudicad kafu kafkiisi baa la gooyey gacantaa waa go-an tahay wasaqada fii xufratin god buu ku dhacay maqshiyan caleyhi asagoo lam yulda dhiig buu dhiig baxayo dhiigii waa sumayo markaasuu meel ku dhacay gaaladina markaa wuu caydiyo markaa way carreen wakaana rasuulu rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam yaquulu midaa bacda dalika man sarraw ninkuu farax gelinaya an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin yamshi cala alard arlada korkeeda ku socday waqad qadaa naxbahu falyandur ilaa dalxa bini cubaydillahi waa nin yani yani waa nin shahiid abadi arlada korkeeda isaga saxo ya arlada korkeeda ku wa kaana sidiiq wuxuu ahaa ridwaanullaahi caleyh abu bakr sidiiq idaa dukira uxudun uxud mar alla markii la sheego yaquulu wuxuu dhihi jiray daalika yowmun weeye kulluhu lialxa waa maalin kulligiiba dalxa un iska leeyahay dalxa u sugnaaday maalinka uxud haadihi iyo qisatu nacti dalxa dalxa nactigiisi weye bicubaydillaahi yani dalxa bin cubaydillaahi haadihi qisatu nacti dalxa bin cubaydillaahi nacti bin cubayd dalxa bin cubaydillaahi sifaynta lagu sifeeyey qisadeedii weye bishahiidilxay shahiidkii noolaa amaa talqiibuhu laqabkiisii bidalxati alkhayr iyo wadalxati aljuud falahu waxaa u sugnaaday miatu qisatin boqol qisuu leeyahay wa qisatun oo min daalika hal qiso oo ka mid a haddaanu sheegno anna dalxata kaana wuxuu ahaa taajira nin taajira waasica tijaarati tijaaradiisu ay aada u badan tahay cadiimo faraa'i hanti badan fa jaa-uu waxaa u yimi daata yowmin maal maal baa u yimi min xadaramuuta miqdaaru qadarkiisu uu leeyahay sabcu miati alfi dirhamin toddoba boqol oo dirham fa baata leylatahu habeenkiisii buu bariyey wajilan asagoo aada u cabsanaya jazican argagaxsan maxzuunan oo murugsan waay fa dakhalat calayhi zawjatu zawjadiisi baa usoo gashay ummu kulfuum binti abi bakr sidiiq ahayd ummu kulfuum binti abi bakr sidiiq ayuu qabay ayaa u timid wa qaalat waxay tihi maa bika yaa abaa muxamed maxaa kugu dhacay bay tihi yaa abaa muxamed lacalahu ma laga yaabaa raabaka inuu kaaga yimid midnaa xagga anaga shay u shay inuu xagga anaga kaa soo gaaray raabaka yacni asaabaka wa asaa'aka inuu ku xumeeyey midnaa xagga anaga shay un ma wax anaga naga yimid oo yacni ayaad la xanaaqsantaha oo yacni ku dhibayo la kurfaysan tahay fa qaala wuxuu yidhi laa wala nicma xaliilatu rajuli lmuslimi nin muslima xaaskiisa mida u nicmo badnayd anti adiga weeye aaya nin muslima xaaskiisa xaliiladu waa yani xaliilatu rajuli zawjatuhu waaye macnaa nin muslima zawjadiisii midda ugu khayr badnayd adiga waay walaakin e tafakartu waan fikiray mundu leyla xalowdii waxaan la fikirayey waan fikira waqultu waxaan idhi maa danu rajuli nin muxuu melihiisu noqonayaa birabbi ilaahay agtiisa muxuu ka noqonayaa idaa kaana yanaamu hadduu seexdo wahaada almaalu fii beyti nin waxaanu xoolaha gurigiisa yaallaan inuu caawana iska seexdo waxaanu hanti aanu guriga u taal ninkaa muxuu ilaahay agtiisa suu noqonayaa ayaan la fikirayaa buu qaalad waxay tihi wamaa yaqumuka min maxaad u murgaysaa muxuu maalkan kuu murginayaa eyna anta min almuxtaajiina min qawmika waa khillaaik yacni muxuuba kuu murginayaa maalkaanaad murgaysaa eyna anta min almuxtaajiin soo kuwa baahan oo dhibaataysan oo muxtaajiina soo yani ma garanayso min qowmika qoomkaaga ka mida iyo wa akhillaaika kuwii rafiiq yani rafaqadaada ee saaxiibada ahaa waay fa idaa asbaxta markaad waa beraysato faqasimhu baynahum dhexdooda u qayda fa qaala wuxuu yii raximaka allahu allah kuu naxariiso inaka adigu muwafaqatu mid la waafajiye baa tahay bintu muwafaqin nin la waafajiyena wuu ku dhalay abubakr sidiiq gabadhiisii baa tahay falamaa asbaxa markuu waa beristay jacalal maala maalkii uu yeelay fii surarin iyo wajifaanin yani khaanado yar yar ah ayuu gelgeliyey surarku yani yani meelo ayuu ku qaybiyey iyo wajifaanin weelal jifaan yani jafriga xeeradaa la ohan jiray xeerada weyne yani weelal buu ku kala shubshubay maalkii lacagta ku kala shubay wa qasamahu wuu qaybiyey bayna fuqaraa'i almuhaajiriina iyo walansaar muhaajiriintii ansaartii fuqaradoodii buu u qaybiyey wa ruriya waxaaba la wariyey aynlane ana rajula nin baa jaa u yimid man deeqdiisi waxaa ka mid yahay cajiibka ahayd ana rajula nin yaa jaa ilaa dalxa binu cubaydillahi u yimid ninkaasoo yadlubu ribdahu yani ka doonaya inuu wax siiyo macruufa wacdaahu inuu wax siiyu ka doonaya wadakara lahu wuxuu u sheegay raximan tarbiduhu bih inaad waxsiisaan kaa doonayaa buu yidhi waxaana kuugu imid buu yidhi qaraabo aniga adiga naga dhexayso inaan qaraabo nahay sooma ogin faqaala dalxatu wuxuu yidhi haadihi raximun qaraabo weeye maa dakarahaa lii axadun min qabl wax ii sheegay ma jira horay ii sheegay weligay ma maqlaadaa iigu horeeya yani qaraabadaas aanahay hadda waay wa ina lii waxaa ii sugnaaday ardan dhul dafaca lii fiiha cusmaan binu cafaan alaaa miati alfin dhul baan leeyahay cusmaan binu cafaan uu iga siiyey saddex boqol oo kun eh fa in shi'ta haddaad doonto khudhaa ardada qaado wa in shi'ta haddaad doontana bictuhaa laka waayo waan kaaga gadayaa minhu xaggiisa bialaai miati alf saddex boqoloo kun wa adaytuka tamana lacagtaan ku siin waaya ama s yani lacagtii qaado lacagteedii qaado oo saddex boqoloo kuna ama dhulkii waan kuu soo celinayaa buu ley lacagtii baa diibayaa dhulka qaado faqaala rajulu wuxuu yidhi bal aakhudu samanaha lacagteedaan qaadan facadaahu iyahu saddexda boqol oo kun buu farta ka saaray waa nin hadda un u yimid oo qaraabo un u sheegtay oo yidhi meeshaan iyo meeshaan baan qaraabo ka nahay bas fiiri xoolaha weyn buu albara siiyey hanii'an litalxati alkhayr hanii'an janno ayaa u sugnaatay ya iyo wax lagu bogaansado lidalxati alkhayri waaljuud haada allaqabu laqabkan alladii kaasoo khalacahu calayhi rasuulu llahi sala allahu alay waslm nabiga ayaa u xidhay waxaa huwiyey laqabkan waxaa huwiyey yani nabi maxamed baa yahuuye ku magacaabay wey dalxatulkhayr yaa ku magacaabay dalxatuljuud nabi maxamed wa radia allahu canhu allah ka raadi noqdo wanawara lahu fii qabri qabrigiisana allah u nuuriya